sidoo kale beesha caalamka waxaan ugu baaqaynaa ayadana in ay gargaar degdega lala soo gaaro dadkaas dhibaataysan intii aanay abaartu sii fogaanin dhibaatada iyo culayskuna aanay sii badanin wakhtigii faragelin rasmia lagu samayn lahaa oo lala soo gaari lahaa dadkan ee gargaarkii degdega ay u baahnaayeenaa la joogaa caalamka waxaan leenahay soomaaliya ee gargaar degdeg ah lala soo gaaro gaar ahaan dadka abaaruhu ay ku habsadeen dalka dhan abaartu way wada saamaysay hase yeeshee waa la sii kala daran yahay koonfur iyo waqooyi iyo bartamaha intaba meel maanta abaartu ma jirta laleeyahay ma jirto laakiin waxaa si gaara abaartu haatan ay aad u taabatay xoolihii in badanoo ka mida ay dhaafeen dadkiina ay dhimasho bilaabeen waa gobollada waqooyi ee somalilan iyo gobollada puntland ee ayagana waqooyi ee bari iyo waqooyi galbeed soomaaliya labada meeloodba waxaa ka jira culays xagga abaaraha oo aad iyo aad u badan